haddii aan xog yar kaashiyo waxaa weeye horta barnaamijkan ay noo wado hay-dalka iska kaashadeen annaga waa mid muhiimada weyn noo leh aada iyo aadna waan usoo dhaweynaynaa urur haween ahaan haddii hadda aan kaaga sheego ururka haweenka waan soo dhaweynaynaa sababtooy tahay waxyaalo badan oon u baahnayn oo aanna weli helin ilaa sidii dowladii dhexe uga baxday meesha aanna welin helin weeye marka waan ku soo dhaweynaynaa waanan u hambalyeynaynaa haddii aan helno qoladaan noo keentay iyo inta taabgelisayba wuxuu socon doonaa shirkaanu sida inoo sheegeen saddex beri waxaana ka wada hadlahaya meesha oo ku lafagurahayo ururada bulshada dhammaantood ciidanka maamulka iyo ururada bulshada sida odayaasha nabadoonada sadaadiinta mxua nimanka la yidhaahdo ururada haweenka sbortiska dhallinyarada dhammaan ururada bulshada qaybaheeda kala duwan in alaaliya inta degmadan baardheera ku nool ayaa la isugu keenay oo la isugu yeelay oo joogta meesha ayagaana la fagurhayo meesha iyada ah waana shir wada tashi ah laga wada xaajoonhayo muhiimadda koowaadna waxaa weeye dhibaatadii aan horay u qabnay oo ahayd agab la-aanta degmada baardheere oo looga taabagelinhayo nololna keenay sida soolarka cadceedda ku shaqaysa oo boqol xaba ah oo jidadka dheerdheer iyo meelihii mugdiga ah oo dhan naloo gelinhayo waan soo dhaweynaynaa dhismaha ayadana sidoo kale qaybaha kala duwanleh sida sboortiska ururada haweenka oo rotationka macnaha golaha hanuuninta midda degmada martigelinta meelaha macnaha ayadana sidoo kale martidu ay kusoo degayso qaybaha kala duwan wax alaaliya wixii ay noo keeneen waan soo dhaweynaynaa haddaan nahay ururka haweenka waxaana jecel lahay in aan haddii ilaahay idmo hadday arrintaasi noo tooba gasho oo aan helno anaguna aan ilaalsanno sidii la jeclaan ama aan rabnayna aan macnaha u haysanan u hagaagsanno waxaana leenahay qoladii noo keentay iyo intii taabagelinaysayba khayr allaha siiyo degmadeenna malaana arrintaas kolley sida ay tahay wadda noo hirgelisay meel walbana macnaha qaydhaan u dirtay qaydhaantanadii hadalkanigana kuma aanan guuldaraysan waan ku guulaysanay waxaana jecel lahay in arrintaas ay noo hirgesho بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى على سيدنا ونبينا محمد وعلى آل سيدنا محمد وصحبه وسلم وبعد walaalaad baad u mahadsan tahay barnaamijkan xasilinta degmada baardheere mashaariicda ku saabsan aad baan usoo dhaweynaynaa annaga maamul ahaan waa barnaamij soo celinayo nolosha bulshada kaabayaashii dhaqaalaha xarumaha maxaan ku rahdaa sida xarunta maamulka degmada oo kale waa meelihii lagu shaqaynayo bulshada gar waxaa ku jiro o kale dhismaha ciyaaraha garoonka lagu dayactirayo oo lagu dhisayo dhalinyarada waxay ka helaysaa maxaan ku rahdaa meel wanaagsan oo ay ku ciyaarto maxaan ku rahdaa uga soo noqoto waxyaabihii dhibaatooyinka ay uga qayb qaadanaysay oo dhibaatooyinka soomaaliya ka jiray ah dhismahan waxaa qayb ka ah biyoxireennada webiga oo dadkay ku fatihi jiray webiga in maxaan ku rahdaa laga xiro meelaha kale oo lagu wacyigeliyo bulshada ayaa ka mid ah marka arrintan arrin horumar ah oo degmada baar dheer horumar u ah ayaan u arkaa
waa tahay guddoomiye hay-adda waxay soo bandhigtay ilaa toddoba mashruuc run ahaantii waa mashaariicda ugu ballaarnaa ee laga hirgeliyo baar dheere sida qorshaha uya hadda la wada in laga hirgeliyo shaki waxaa jira mashaariicda marka la hirgeliyo inay dhici karaan inay burburaan ama qaab kale sida soomaaliya ka dhacdoo kale marka adig haddii aad tihi maamulka degmada ma damaana qaadaysaan in mashaariicdan sidii loogu talgalay ay u shaqeeyaan ilaa muddo fog
aad baa u mahadsan tahay kolley annaga ka maamul ahaan waa ballan qaadaynaa inay shaqeeyaan inta aan shaqaynayno oon maamulka hayno iyo intii kale oon deegaanka ku sugannahay insha allah waxaan ballan qaadaynaa inay shaqeeyaan oo wax carqalada ayna ku imaanin annagoo kaalshanayna bulshadanada iyo qaybaha kala duwan ee deegaanada iyo maxaan ku rahdaye cuqaashanada kaalmaysanayno inay hirgalaan baan aada u rajeynayna
maxaad ugu baaqilay dadweynaha ku dhaqan magaalada baarire si barnaamijkan looga faa'idaysto dadweynaha waxaan ugu baaqayaa barnaamijkan mashaariicda oo imaanayso oo la hirgelinayo inay ka qayb qaataan inay soo dhoweeyaan markii loo sameeyana inay hirgashadaan maxaa yeeley mashaariicdan markay bilaabanayso midka muruqmaalka ah midka qandaraasloo ganacsatada ah midka kaleo ku hoos nool midka dhallinyarada ahoo shaxaadayo waxoo dhanba dhaqaalo ilaah kaabaha dhaqaalaha ay qayb ka noqonaysaa maxaan ku rahdaye bulshadao dhan wax anfacayo oo meel kasta oo maxaan ku rahdaye qof kasta dadka dad yarna wuu shaqeeyaa wixii ay soo shaqeeyaanna dad badan bay gaaraan oo qof qaraabaa qof saaxiiba qof maxaan ku rahdaye ku hoos nool intaasoo dhan dhaqaalihii soo baxay maanta lasoo helay intaasuu wada gaaraya laakiin dadka shaqada shaqayn doona dad yar oo kooban bay noqon doonaan ama dadka xoogsatada ama dadka injineerada ama dadka qandaraaslaha ah inta kale waxaan ugu baaqayna inay soo dhoweeyaan mashaariicahaas ay ka faa'idaystaan system solarka oo kale hadda haddii la sameeyo oo la hergeli uu hergelo wuxuu ka qayb qaadan karaa asagana ammaanka ammaanka bulshado dhan buu dan u yahay bulshada marka waxaan ugu baaqaynaa barnaamijyada ayada inay ka qayb qaadato qof baa laga yaabaa gurigiisa hortiis inuu ku soo aado system solarkaas gurigiisa nabadgelyo ballaaran buu sii helayaa oo kii ool uu ku jira hadduu mugdi hallayr buu sii helayaa inuu marka meeshaa lagama dhisaayey kan uusan dhihin oo uu u arko in ammaan asagu uu ku helaayo bulshadana ammaan ay ku helayso dariiqa ayada ayaan ku wacyigelinaya bulshada